barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa arbaco laba iyo labaatanka bisha abriil sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda subaxnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa anagoo guryaheenna joogno sababo la xiriira xanuunka coronavirus idinla socodsiinaya anigoo ah sahre cabdi axmed iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhallinyaro si mutadawacnimo ah dadka ugu afuriya suuqyada magaalada laascanood inta lagu guda jiro bishan barakaysan ee ramadaan waxaan siinaa biyahoo kale ee timirtoo kale ee hadeerna insha allahu tacala waxaan rabnaa qoysas inaan siino raashinkii weliba dadka ugu maaragtay jilicsan inaan dadka intaan wax ka soo qaadno dadka jilicsanna aan siino ou yahay magaranaysaa inay kusii afuraan bishaan rabadaan waxaad kaloo dhagaysan doontaan dhallinyarada magaalada caabud waaqa oo bilaabay ololo ka dhan ah dhinaca nadaafadarada qhasiidooyinka ramadaanka ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta
ciyaarihii iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida xaaladaha khatarta ee xanuunka covid nka ayaa u muuqda inay tahay mushkilad sii daba dheeraan karto oo saameyn ku yeelan karta midooda yurub sida ay sheegeen diblomaasiyiinta iyo dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda waxayna sheegeen in midooda yurub uu loolan adag ugu jiro sidii ay iskaashi uga sameyn lahaayeen dhaqaalaha ku bixi kara la dagaalanka xanuunkan covid nka asbuucii hore hogaamiyayaasha midooda yurub ayaa isku mari waayay heshiis kumeelgaar ah oo lagula tacaalayo dhaqaalihiisa xanuunka covid nka waxaana la sheegay in si gaara xanuunkan goobaha degdega uu ku yahay ay ku bixi doonto dhaqaalo dhan shan boqol sideetan iyo kow milyan oo ah nusmalyuun lacagta yuurooda ah taasi oo loogu talagalay sida daran dadka xanuunka uu saameeyo in lagula tacaalo laakiinse kaalmadaasi ayaa waxaa galay buuq markii xubnaha ururka intooda badan ay isku mari waayeen meel marinta heshiiskaasi iyo dhaqaalahaasi dowladda mozambiq ayaa sheegtay in ciidamadooda ay dileen bishii laga soo gudbay boqol iyo sagaal iyo labaatan mitidiin gudaha gobolka cabo delgado ee wadanka mozambiq halkaas oo ay dhowaanahanba ka jireen falal ammaanka liddi ku ah isla mar ahaantaasina dhowr jeer ay isku farasaareen kooxo mitidiin islaamiyiina iyo dowladda halkaasi ka jirta ee mozambiq wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in tirada ay bishii laga soo gudbay ciidanka ammaanka dileen gaarayso boqol sagaal iyo labaatan taas oo jawaab u ahayd weeraro ay kooxo islaamiyiin ay ka geysteen bishan abril horaanteedii tuulo ku taalla degmada mudumbe halkaas oo ay ku dileen labaiyo konton ka mid a dadka deegaanka gobolka cabo delgado ayaa ah gobol khallaaso ay ka jireen oo ay ku dagaalamayeen muddo ciidamada ammaanka dalkaasi iyo kooxaha islaamiyiinta ee waddankaasi ku sugan
dhalinyarada ee magaalada caabudwaaq ee gobolka galguduud ayaa bilaabay in ay iska kaashadaan si iskaa wax u qabso ah nadaafadda wadooyinka magaalada qaarkood oo ay buuxiyeen qashin muddo daadsanaa warbixintan waxaa magaalada dhuusamareeb nooga soo diray wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq magacaygu waa haboon cabdiraxmaan xuseen ururka waxaan kaha gudoomiye xigeen somalilan life makers bromatim rabadaanta waxaan qabanay waa afur waxyaalaha noo qorshaysan waxyaalahan qabanaa waxaa ka mid a afurka raashinka iyo cisiinta ciyaalka dadka tabaalaysan marka iminka ilaa hadda afurkii baan wadnaa wax badan oon qabanina waa jira oo noo qorshaysan sida raashinka iyo cisiinta ciyaalka goobahan ka geedna waxaa kamid a xaafadaha hayayaabe iyo xaafadaha siiteobar oo ah iyo qoorgaab xaafadaha ugu danta danyarta ugu liita magaalada waxaa kaloo isna ku sugan xubin kale oo kamid a ururkan adoo magacaaga adna ku bilaabi doona xaafadaha ay tilmaantay haboon maxaad ku xulateen asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatuhu magacayga waa injineer axmed colo dhider axmed shaadiri waxaan ahay gudoomiyaha somaliland life makers boram team waxaan ku xulnaa assessment baa la sameeyaa rabadaanta laba bilood ka hor saddex bilood ka hor waxaana lagu xushaa xaafadba xaafaday ka liidato waxaa lagu xushaa xaafadba xaafaday ka liidato baa la liis garayaa liiskaasaana loo soo gudbiyaa
waxyaabaha dadka aad ku afuranaysaan ee raashinka ee kala duwan ee idinku aad siisaan noocyadoodu maxay kala yihiin waxay kala yihiin xabad sharaaba xabad biyaa timir yaroo xidhan iyo keeg iyo saambuus iyo xabad khamiira intaasaa loo xidhaa baakage lagu xidhaa haddaan dhinaca haboon ku soo noqdo xaafadaha aad xulateen ee ku yaalla magaalada buuram ee saddexda xaafadooda tiradooda intee leegta tiradoodaan afurka siina iyo raashinka siina iyo cisiinta horta way kala duwan tahay afurku waa nambar waa nambar badan sida six hundred oo kale ilaa lix boqol oo qoys waan siina laakiin raashinka waxaa noo qorshaysan bishan inaan boqol qoys siino isla ciidana waxaan siinaynaa boqolkaa qoys ciyaalkooga nambarkii doonaan ha noqdaan insha allah
afurintan dadka afurinaysaan raashinka aad siinaysaan iyo dadka aad ciidsiinaysaan dhaqaalaha markaad ka ururseen aad iyo aad baa mahadsan tahay dhaqaalaha ugu badan wuxuu naga soo galaa social media stikers yare baan samaysanaa uu lambarka magacu ku qoran yahay dadka muxsiniinta saasaa loo qaybiyaa meel kastaa lasoo boosgareeyaa kadib halkaasa laga ururiya laakiin meel caymanoo laga soo qaadayay ma jirto dadkan baa nagu caawiya social media ku jira
markaa dadka social mediaha ku jira qaadhaanka aad ka ururinaysaan halkay idinkusoo hagaagayaan ay idinkusoo hagaajinayaan qaadhaanka
alxamdulilah iminka waxaa jira wax fudeediya zaad wax la idhahdaa jira zaadkaasaana lagu soo diraa ka dibadda jooga iyo ka magaalada jooga isku lambarkaan bay kusoo diraan maadaama aad somalilan oo dhantii magaalooyinka aad ka bixisaan meelhee ka mid aan bowram ahayn
somalilan horta laba magaaloon buu ka jiraa waa hargeyso caasimadii iyo bowrama qaabkan waxa ururno haddaan ku daro annaga dhexdeeda ahaan mimbar kasti oo somalilan life makers ka mid a ama qof kasta oo nagu soo biira waxaan ururnaa qaab ah aniga iyo sagaalaan saaxiibnay tusaale ahaan ana toban doolar bixiyey sagaalaan saaxiibnay min ten doolar ka soo qaaday one hundred doolar yacni qof kasta ama in mimbar ka mid ah gruubka inuu hundred doolar keeno qaabkaas ayaan xururnaa maadaamayna jirin awska wax naga soo galaya marka horena yaraayeen iminkana go-ayba because of covid nineteen maxaad fariin diri lahayd howlihiinan afurintaa ku saabsan bulshadayna dhegaysanaysa haboon waxaan fariin diri lahaa horta mar haday bulshadu hadday isku duuban tahay way noo baahan tahay horta annaga ka dhalinyar ahaan waxaa kaliyaateen karnaa waxa weeye kolba uu isbedelaya taargetkaygu oo imika sanadkan sanadadii hore dadkii liska noo ahaa waan bedel oo waxaan eegaynaa seriousnesska qoloba qoladay ka daran tahay maadaama ay xanuunkan yimidee dad fara badanoo shaqaynayayna soo fadhiistay sida keliyan ku caawin karana waxa weeye inaan nambar ka qaadano dadkaasi jaadka ka shaqayn jiray ama hooyooyinkaas kolada hor fadhiisan jiray dan inteydii karaankayaga sida raashinka iyo ciisiinta ciyaalkan ku caawino eighty percent bulshada oo bulsho baahan marka shayga keliyaate een u diraya bulshada soomaaliyeed waxay tahay inaynu qof kastiba wuxuu karo inuu ku darsado ama ku caawiyo walaalkii hal doolar laba doolar raashin dhar ciideed qof kastaba wixii awoodiisa ah inuu bisha barakaysan oo kaga faa'iidaysto ma garan
dhammaan wax leeyahay bulshada soomaalida meel kastay joogaan halas gacan qabto walaalihiin way idiin baahan yihiin muuqaaliyada aan soo gudbinana waad aragtaan dadka markaan raashinka siino ama afurka siino way farxaan ha ka maqnaanina farxadda annagaa idiin joognaa idinkuna nagu caawi waxaad awoodaan intaasaan fariin diriya aad iyo aad baad u wad mahadsantihiin dhalinyar intee leeg oo mutadawiciina ayaa hawshan ka qayb qaatoo idin caawiya ilaa siddeetan dhalinyara way badan yihiin laakiin mar walba inta effectiveka ee shaqaynaysaa way kooban tahay laakiin sida distributionka marka wax la qaybinayo aad bay nambarka igu badan yahay laakiin marka la contributionka aan wadnana nambarka adhiguu ka yaryahay dadkiinu weydiin baahan yihiin waxaan leenahay fadlan qof walba waxaad hayso ku caawi walaalka meel kastoo joogtaba aad baad mahadsantii dhammaantiin v o a aad baan ugu mahadcelinay markana dhegaystayaal kusoo dhawaada dhinacyo khasiidooyinka ramadaanka waxaan idiin soo qabanaynaa khasiidadan
waanada rasuulku
gudubna warkaasi dhalinyaro isxilqaantay ayaa magaalada laascaanood maqrib kasta waxay ka sameeyaan afur lacag la-aana oo ay ku taageereen dadka danta yar ee suuqa ku sugan warbixintan waxaa laascaanood kasoo diray cabdikariin olol iyadoo lagu jiro bisha barakaysan ee rabadaan dhalinyarada magaalada laascaanood qaarkood ayaa bilaabay inay afur siiyaan dadka iyagu suuqyada ku sugan ee xilligaasi aan haysanin afurka dhalinyaradan ayaa ii sheegay afuradan ay dadka siinayaan inay ka soo qaadaan ganacsatada magaalada laascaanood iyo qeybaha kala duwan ee bulshada dhalinyaradan ayaa ii sheegay inay ugu talagaleen dadka saamiintaha ee ku sugan gudaha magaalada laascaanood iyo dadka danyartaan waxba haysanin inay xilliga afurka ay siiyaan kaamil xasan axmed oo ka mida dhalinyaradaasi ayaa barnaamijka laanta afka soomaaliga ee dhalinyarada uga waramay shaqadan afurinta ay ka wadaan gudaha magaalada laascaanood bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsanta cabdikariin olol walaal bahda v o a na waan salaamayaa rabadaan kariim baan odhanayaa waxaan joogaa magaalada laascaanood waxaan nahay dhalinyada gobolka sool barnaamijkan way jireen weligeed baa afuri walaalka maadaama haddeer cudurkii coronavirus uu jiro ee dadkii meeshii laiskugu keeni lahaa aysan hadda jirin ba waxaan barnaamij qabanay layidhaahdo hore waa afur oo qofkii dee afurkii aan siinayno uu qofkana hore usii qaadanayo waa gartay ka dhalinyar ahaan bal sidaad u fulinaysaan iyo qaabka bal nooga waran maadaama aad sheegtay hadda inaan dad laysu keeni karaynin xilliga afurada oo kale waxaan qaabkan u samayn waxay tahay inaan biyihii iyo timirtii wixii intaan xirxirno hadhow markii casar diiqi ay tahayna oo aan margaranaysaa nimaano shaaraca magaalada dadkana saa ugu dhiidhiibno qof walbana uu qaato run ahaantii dadku aad bay noo soo dhoweeyeen dadka muxsiniintana waxaan ka codsanayna arrinta inay ka shaqeeyaan coronaviruskana laga baqsan yahay dadka muxsiniintana waxaa laga codsanayaa inay magaranaysaa dadkooda ilgooniga ku eegaan waxyaabahaad siisaan maxaa ka mida dadku markay afurayaan waxaad ii sheegtay inaad bartamaha magaalada oo kale aad istaagtaan waxaan siinaa biyahoo kale timirtoo kale hadeerna insha allahu tacala waxaan rabnaa qoysas inaan siino raashinkii weliba dadka ugu maaragtay jilicsan inaan dadka intaan wax ka soo qaadno dadka jilicsanna aan siino ou yahay magaranaysaa inay kusii afuraan bishaan rabadaan deeqdan oo kale marka maydinka aruuriya balqaabka aad ku heshaan oo kale bal nooga war waxaan ku helnaa muxsiniin badan baa jirto soomaaliyeed oo magaranaysa ilaahay dhaqaale u dhiiba oo jecelna dadkooda inay wax taraan bishaanna waa bishii sadaqada bishii laga faa'iidaysan jira weeye camaasha magaranaysa sadaqaadka walaahi dad muxsiniinana siiya markay noo keenaan oo ay nagu maarturwacaanna waxaan samaynaa dadka danyartaa ee masaakiinta aan u qaybinaa iyo dadka shaaracada jooga ee dees hore usii afur ah saasaan magaranaysaa dadka u gaar sidoo kale dadweynaha magaalada laascaanood iyo dadka waxgaradka ayaa soo dhoweeya dhallinyaradani tallaabada ay qaadeen ay ku afurinayaan dadka ku sugan suuqa gudaha magaalada laascaanood ee danyarta ayagu gacanta waxba ku haysanin waxayna ugu baaqeen cid kasta oo gacan ka geysan karaysa in lagu dhiirigeliyo adoo magacaa ku bilaabaya bal ka warran barnaamijkan dhallinyaradani wadaan oo ku saabsan sidii loo afurin lahaa dadka danyarta xilliga afurka oo kale ay biyaha iyo timirta ku siinayaan dhalinyaradan aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa sababtoo ah dhallinyaradu waa motoorkii cusbaa ee bulshada weeye bulshadana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay la shaqeeyaan iskarab taagaan si dadka masaakiinta loo caawiyo oo loo afuriyo oo ay bishaa barakaysan khayrkeeda ayna uga qayb qaataan oo aynala farxaan oo aynu noqonno bulsho isku duuban oo xagga horumarineed iyo xagga diineed iyo xagga akhlaaqeen iyo xagga istaakuleyn mid walba marka aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waxaan leenahay dhallinyarada allah idin barkeeyo annaguna ganacsata ahaan waa idin garab taagannahay insha allahu tacala waxaanna samaynayna waan isku tashanayna somalida in badan waxay tidhahdaa cidna uma maqna cidna uma maqadnee waar waa laydin maqan yahay oo waa laydin waxa la yidhi waa idin garab taagannahay insha allahu tacala aadna waa idin la shaqeyn laabadan oo kale ka waran maadaama aad ka mid tahay dadka aqoonyahanka gobolka sool een, dad badan ay haatan een, saamayn ay ku yeelatay isu socodka iyo dhaqdhaqaaqii oo kale wallahi horta sidaa dee laga wa- laga warqabo way jirtaa xoogaa een, dhaqdhaqaaqa inuu hoos u dhacay dhaqaaluhu hoos u dhacay laakiin intaas oo dhanba innagu waxaynu hoos joognaa een, ilaahay baynu hoos joognaa ilaahay baynu macsuununahay maadaama aynu ilahay macsuunu nahay cid kale uma baahnin inta aynu haysanaa innaga iyo masaakiinteena iyo dadkeena iyo gobolkeena iyo soomaliya ku wada filan sidoo kale waxyaabaad ugu baaqisa maxaa ka mida maadaama dhalinyaro ay yihiin een, goobaha ay ka soo ururinayaan ay tahay een, meheradaha iyo balka waran Ee, ganacsatada een, waa baaq ee, waana fariin in ay ka qayb qaataan waxyaalaha waxyaalaha een, ama horumar ha noqoto ama quudinta dadka masaakiinta iyo agoomaha iyo dadka curyaamiinta iyo dadka danyarka ha noqote inay waxaa layaa baaq maahe waajibay ku tahay waajibay ku tahay inay ka qayb qaataan qolada waddana waa u mahad celinaynaa halka kasii wadaan leenahay aad iyo aad waa mahadsantii inkastoo ay jiraan dad aad u badan oo iyagu aan awoodi karaynin haddana bulshada ayaa isu xilqaanta sidii loo afurin lahaa dadka loona gaadhsiin lahaa adeegii ay dhexdooda iska ururiyeen cabdikariin olol oo v o a magaalada laascanood waa tahay cabdiwaaxid aad ayuu u mahadsan yahay halkaasi aad ka dhagaysanayseen warbixintaasina waa washington markana bal dhinacii ciyaaraha haddii aanu eegno iyo cabdulqaadir samakaab
aan ku bilowne kooxda liverpool ee kubadda cagta ayaa xalay oo kale soddon sannadood ka hor ku guulaysatay koobka horyaalka ingiriiska kaas oo noqday kii ugu dambeeyey ee koob noociisa ah ee ay u dabaaldegaan liverpool ayaa sideed labaatankii bishii abriil ee sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashankii loo caleema saaray taajka horyaalnimada ingiriiska kadib markii kooxda queensburg rangers ay laba gool iyo gool uga badiyeen laakiin wixii xilligaasi ka dambeeyey liverpool marna nasiib uma yeelan inay ku guulaystaan horyaalka si kastoo ay isugu dayeen sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun sagaal iyo tobankii ayuu ahaa markii ugu dhowaa ee liverpool ay qarka u fuushay inay ku guulaysato horyaalka ingiriiska inkastoo ay dhibane u noqotay kooxda manchester city oo rajadii liverpool ku dishay hal dhibic kana faramaroojisay horyaal ay muddo dheer soo hogaaminayeen laakiin tababaraha kooxda liverpool georgian clob oo cashir weyn ka bartay qaladaadkiisii ka ayaa hadda dib u saxay wax walba wuxuuna u muuqdaa nin bannaanka sii dhigtay horyaalka islamarkaana dilay rajada kooxaha horyaalka kula tartamayay oo ugu horeyso manchester city inkastoo cudurka covid dartiis uu hakad ugu jiro horyaalka ingiriiska lana filayo inuu dib u furmo bisha juun ee soo socota ayaa haddana liverpool waxa ay ku hogaaminaysaa dhibcood iyadoo ay u harsan yihiin sagaal kulan oo keliya liverpool ayaa hadda u baahan inay badiyaan laba ciyaarood oo keliya si loogu caleemo saaro horyaalnimada ingiriiska tababare clob iyo kooxdiisa carbisan ee wacdaraha dhigaya ayaa u muuqda sanadkan kuwa rumaynaya rajada soddon sano jirsatay ee taageerayaasha liverpool oo ahayd inay arkaan kooxdooda oo ku guulaysanaysa horyaalka ingiriiska sidoo kale taageerayaasha liverpool ayaa arki doona kooxdooda oo markii ugu horreysay ku guulaysanaysa horyaalka ingiriiska tan iyo intii loo bixiyey english premier league iyadoo jiilka hadda u safan liverpoolna ay isku qori doonaan baalasha dahabka ee buugga taariikhda ee kooxda liverpool dhinaca iyo faransiiskana kooxda b s g ee kubadda cagta ayaa dalab ka gudbisay alex toles oo daafaca bidix uga ciyaara kooxda f c borto ee ka dhisan dalka bortuqal xidiga reer brazil ee toles ayaa qadaraaska uu kula jiro kooxdiisa borto waxa uu dhacayaa sanadka iyadoo kooxda baariisna ay ku doonayso inay kula soo wareegto milyan oo baan kooxda baariis ayaa saxiixa toles tartan adag kula geli doonta kooxaha chelsea iyo barcelona oo iyagana xiiseynaya adeegiisa kuwaas oo muddo dheer ku raad joogay kooxda borto ayaa horey ugu gacan seertay dalabaadyo dhowr ah oo xilli hore laga soo gudbiyey xiddigooda iyagoo ku dadaalaya inay qandaraas cusub ka siixdaan laakiin haddii ay ku guuldaraystaan waxay u badan tahay inay si dhaqso ah u iibiyaan iyagoo ka hortegaya inuu si bilaash ah kaga baxo sanadka dambe dhinaca iyo talyaanigana kooxda yuventus ee kubadda cagta ayaa dadaal ugu jirta sidii ay ku heri lahaayeen saxiixa xidiga khadka dhexe ee barcelona artur melo oo u dhashay dalka brazil barcelona ayaa u sheegtay juventus in hayse ay ku doonayaan meelo uu qayb ka noqdo mid ka mid ah xidigaha kooxda juventus inkastoo aan si rasmi ah loo shaacinin midka uu yahay laakiin qaar ka mid a dadka ciyaaraha ka faallooda ayaa qaba in kooxda barcelona ay juventus ka dhex aragto ciyaaryahan mats delid oo muddo dheer bartilmaameed u ahaa kaasoo ay doonayaan in ay bedel oga dhigaan mustaqbalka daafacooda rugcadaaga ah ee gerard b k lama oga sida kooxda juventus ay ku aqbali doonto shuruud la rumaysan yahay inay ku adkaan doonto oo barcelona ay soo hordhigtay wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay cabduqaadir maxamed mursal samakaab oo ciyaaryahan la socodsiinaya dhinacii qhasiidooyinka mar kale haddii aynu ku laabanno waxaan idiin soo qabanaynaa khasiidadan
مخلوقنا حفظي يا ويل
heeskaasina wuxuu ugu dambeeyey idaacadeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonaana sidaasi iyo nabadgelyo
أولو نبينا يا سلام